xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadanba ku yeeshay waxaana la filayaa saameyntaasi inay sii korodho imika haddaad eegtid suuqyada waaweyn ee caalamka ama stock marketka waxaan la yidhaahdo markaad eegtid kuwa maraykanka iyo wadamada kale waaweyn ee caalamka waxaa la waxaa la waxaa imika la cabiraya in hoosu dhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo ifbaxay inay tahay lacag gaaraysa three point five trillion dollars ama imika haddaad si dadku ay u fahmaan dhaqaalaha africa oo dhan baa marka laisku daro ilaa one point one point something trillion dollars ah marka saddex jeer dhaqaalaha africa marka laisku daro ayuu imika ayuu sahmo weyn ku yeeshay inuu hoos ugu dhacay maxay ahayd suuqyadii caalamku waxaa kaloo la filaya in xagga badeecadaha iyo khidmadaha serviceka hoteelada warshadaha gaadiidka dalxiiska iskuullada dee meelo badan goobo badan baa la xiray china oo kaleeto oo ah wadamada afar wadan bu wadanka xanuunkan aada u saameeyey china korea italy iyo iran marka china haddaad eegtid dhaqaalaha caalamka halkeebay ka gashaa waxay ka gashaa boqol kiiba sixteen percent ama boqol kiiba lix iyo toban global outputka caalamku okay halkaas su-aalan kaa weydiinaa sug marka dhaqaalaha china tusaale ahaan xaggee dunida ka galaa heerka uga jiraa dhaqaalaha china waa wadanka labaad ee dhaqaalaha ugu weyn caalamka berigii hore waxaa la odhan jiray maraykanku markuu uu duriyo maraykanku markuu hindhiso ayay inta wadanka inti ayay caalamka intiisa kalena uu duru ku dhacaa iminka haddaba china halkii maraysa china waa wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn adduunka global outputka ama waxaan la yidhaahdo g d p xagga dhaqaalaha boqol kiiba lix iyo toban adduunka marka boqolki loo xisaab boqol kiiba lix iyo toban waa china oo keliya boqol kiiba lix iyo toban waad garanaysaa saameynta uu ku leeyahay caalamka china badeecado badan bay iyo warshado badan bay ka iibisaa wadamada kaleeto dalxiisayaashii chinesku aad bay u badnaayeen baryahan dambe oo chinesku aad bay u lacagaysteen oo maaragtay ay ay u safri jireen hoteeladii iyo diyaaradihii iyo safarkii dalxiisyadii waxaasoo dhan bu ayuu dee saameyn ku yeeshay cudurkan dee iminka maaragtay coronavirusku oo taasina iminka world banku waxay estimate garaysay in boqol kiiba shan caalamka dhaqaalihiisa uu hoos u dhici doono boqol kiiba shan hadday tahayna waa wax aada iyo aada weyn waxaa jiray dhaqaale xumo wadamada caalamka qaarkood gaar ahaan wadamada yurub oo kale dhaqaale xumo lasoo darsaysaa jiray oo dhaqaalahooda uu hoos u dhacayay maxay uga dhigan tahay tan coronavirus haddana markay ugu darsanto waxay waxay ka dhigan tahay isagoo cudurkani sii dadejinaya dhaqaale xumadii awalba ay la dhutinayeen wadamada yurub iyo wadamada qaarkood oo ay uu soo dadejinayo inay dhaqaale xumadii ama recession global recession ama waxaan la yidhahdaa in dhaqaalihii adduunka oo istaaga in ay maaragtay ama hoosu dhac weyn uu ku yimaado inay keento iminka i m f maaragtay hay-addan caalamka ee ee ee maxay hayday joogta washington baskeedu uu yahay waxa ay ku baaqday inay lacag gaaraysa afartan konton bilyan oo dollar ay kula dagaalami doonto cudurkan maaragtay ayay ayay ay ku baaqeen world health organization ama hay-adda caalamiga ee ee iyadana dee maaragtay caafimaadku iyada laftirkeedu maaragtay dadka way way way u sheegaysay xanuunkan dhibaatooyinku ku yeelan iyagu ay aada uga warwarsan yihiin wadamada yaryar ee iyagu aan dhaqaalaha badan lahayn ee xagga caafimaadka aan iska kabi karin ee africa oo kaleeto ku yaala marka cudurkan runtii dhaqaalaha caalamka wuxuu ku yeelan doonaa saameyn aada u ballaaran oo haddii five percent iyo laga hadlayo waa wax aada u weyn weya africa oo kale oo dhaqaalahooda uu liitay dhibaatooyin badan oo bulsho iyo dagaalo iyona ay ka jireen saameyn ma ku yeelan karaa dhaqaale xumidan dunida soo food saareysa ee uu sababta u yahay xanuunka coronaviruska ha wuu ku yeelanayaa iminka tusaale yar haddaan ku siiyo waxyaalaha ugu waaweyn africa wadamadooda qaarkood badankooda ay helaan waxaa kamid a tourismka ama dalxiisayaasha dalxiisayaashii markaa africa da imanayay ma imanayaan oo iminka qof walba gurigiisi buu iyo wuxuu imika haddaba waxaa la gaaray heer iskuuladii wadamada qaar maaragtay la joojiyo iminka italy oo kaleeto iyo wadamada qaarkood iskuuladii waabay waabay joojiyeenba completely marka safar cid safar cid safraysa haddaanay jirin africa oo imanaysa oo dalxiisayaashii dhaqaalo weyn bay africa ka heli jirta xagga dalxiisayaasha taasi saamo weyn bay ku yeelanaysaa waxaa kamid a warshadaha dee ku yaalay africa ee kasoo iibsan jiray alaabooyinka maxay ada china oo haddii warshadihii dee china la xiday dee xaggii wax kasoo iibsanayaan marka waxaa dhacaysa in markaan warshadihii africa laftirkoodu ay istaagaan oo aanu dee alaabtii ay soo iibsan lahaayeen ku warshadeyn lahaayeen laftirkooda de maaratay ay taasi saameyn ku ku yeelanayso waxaa kamid a diyaaradihii iyo safaradii xagga serviceka waxaa la yidhaha service economiga ama khidmadda ama waxyaalaha dee ay u shaqeynayaan taasoo laftirkeedu istaagaysa marka africa laftirkeeda saameyn weyn bu ku yeelanaysa waxaa kaloo saameyn weyn ku yeelanaya africa iyadoo maadaama wadamada afrikaanku badankooda aanay budget badan uhaysan xagga caafimaadka oo iyagoo marka hore maaragtay ay dee dirqa ku socdeen haddii imika xanuun iyo waxyaalo badan oo emergency uu yimaado de siday ula dagaalamayaan laftirkeedu waxay ku keenaysaa in wadamadaasi ay de dhibaato ku waana sababtaa hay-adda i m f tu ay u announce garaysay ama ay u tiri inay konton bilyan oo dollar ay cudurkan kula dagaalami doonto si aanu saameyn weyn ugu yeelan weliba wadamada soo koreeya ee africa ay ka wada ka tahay